SBS Radio.
Een, ha dad badan ay imaada sax waaye marka midda ugu weyn oo aan badanaa een, wax aan wax ugu tari karin een, oo way i imaadaan marka waxay weydiistaan guri inaan u heli karo marka badanaa dadkan een, waxa waa disappointment ay iga arkaan waxay is dhahaan ninkan wax wax fiican miyay qaban karo laakiin runta haddii la sheego een, guri la-aana ah aa ka jirto wadankan een, gobolkan victoria marka hadda waxaa waxaa sugaysa guri een, sideetan iyo laba kun oo qof aa lasoo sheegay sanadkii lasoo dhaafay inay sugayaan guri in la siiyo marka bil walbana shan boqol aa ku darsamayso ama ku biirayso liistkaas waxaa la dhahaa victorian housing register marka hal list waaye guri ha ahaato een, guri public housing guriga dowladda iska leedahay ama affordable housing hadda waxaa laga dhiga hal list aa laga- aa laga dhiga marka waxaa jirto priority aa jirto qof oo si durbo loo siinayo ama waxaa jira dad oo listka caadi iskaga jiraan marka haddaa ku jirta liistkaas wax intaas ka badan aa ku- aa- oo lawyer ku qaban karo ma jiro marka oo maxaa ka mid a waxyaalaha kaloo marka ay dadku ku sheegaan ama ku weydiistaan a wax ka qaban kartid marka een, wadankan een, koodii waxaa u badan tahay een, in ee, guri laga saarayo sababooyin kala duwanaa jiraan Een, tan labaad waxa waa guriga in wax laga hagaajiyo u baahan tahay ama ama wax laga qabto oona qofka guriga iska leeyahay ama housing ay ka qaban waayaan tusaale ahaan wax hadday ka jabsan tahay ama albaabadu ha- halaysan yahay Ee, marka maxaa sababoo kale in qofka guriga laga saaro maxaase ka qaban kartaan idinku marka een, sabab badanaa laga saari karaa qof guriga laakiin een, waxaa jirto process ama si loo maro oo, oo, oo laga dhiga si adag hadaa laga fiiriyo dhinaca qofka guriga iska leh ama dowladda een, qofka guriga ku jiro ama degan een, xuquuq badan uu leeyahay in laga saarin si oo een, een, khalad ah marka ijaarka number one waxa waaye oo tan ugu weyn la arko waxa waaye ijaarka qofka iska bixin waayo Een, taasaa ugu weyn laakiin waxay ku khasban yihiin qofka iska leh eh, milkiilaha ama dowladda had- hadday leedahay guriga inay siiyaan een, warqad dhehayso ijaar afar iyo toban biri oo ijaar ah maadan bixinin waxaa ku siinaynaa afar iyo toban biri aa ku bixisid ama heshiis nala geshid qofka hadduu markaas bixin waayo markaas waxay u tegi karaan maxkamadda maxkamadda een, waxa waa oo oo oo oo ku saabsan een, guri guryaha iyo waxaas waxa waaye vcat aa loo yaqaanaa victorian civil and administrative Ad- tribunal maxkamadaha kale ma way ka duwan tahay waxa waa xoogaa een, informal aa loo yaqaanaa mid waxa waaye aadan u baahnayn inaa gars- eh, garyaqaan qabsatid ama qareen qabsatid qofka oo iska shaqsiyan keligiisa iska tegi karo guriga haddii laga saaraya qofka waa in marka hore afar iyo toban maalmood la siiyaa oo loo digaa la yidhahda ku bixi lacagta hadduu ku bixin waayo markaas qo- markaas ha markaas een, afar iyo toban beri inay ku siiyaan waaye warqadne oo oo notice to vacate loo yaqaano oo si gaar ah loo soo qoray inay inay qornaato waaye template oo si oo ay ku khasban yihiin inay kuu soo diraan warqadaas markay kuu soo diraan afar iyo toban beri kadib inay usoo laabtaan waaye maxkamadda ay dhahaan qofkan waa u dirnay warqadaas afar iyo toban beri aa soo dhaafte ma aysan bixinin hadda waxaa rabnaa in aa guriga noo soo celisiin ama furahana siisiin ama aan loo ogolaado inaan guriga ka qaadano markaas waxaa la qorsheynaa in la dhegeysto ama eh, loo fadhiisto keyskan maalinaa la sheegaa maalintaas maalinta la dhegeysanayo possession order wax loo yaqaano waayo maalintaasaa lagu soo dir warqadaa lagu soo dira dhahayo maalintaas maxkamadda imaaw qofka guri qofka guriga leh aa rabo inay guri kaa ceshaan maalintaas markaa imaadid haddaad eh, tusin kartid maxkamadda inaa ijaarka inaa lacagta lagu leeyahay iska bixin kartid Hmm.
ama heshiis geli kartid weli maxkamadda ma siinayso eh, guri ma u celinayso guriga qofka iska leh Mm.
ma fahamte marka weli waxaa lagu siinaa fursad aa lacagta iska bixisid ama heshiis aa geshid mara ma rabaan inay qofka cidlo banaanka soo soo dhigaan Een, waa garta ma kala duwan yihiin haddii guriga uu qof shaqsiya leeyaho mulkiila iyo mid dowladdu leedahay ma kala duwan yihiin aada u kala duwan yihiin ha marka een, maxkamadda waxay fiirinaysaa awoodda oo ee, qofka guriga iska leh ama milkiilaha iyo qofka guriga degan marka ee, qofka tusaale ahaan hadda- haddaad tahay dowladda ma la dhahayo een, lacagtan een, la bixinin wax weyn dowladda ma- ma ma ka gaarayso hal guri lee waaye ijaarkaas kumaan oo gurya haystaa dowladda halkaas guri oo ijaar la bixinin wax ma ka gaarayso laakiin hadday tahay hal qof oo hal guri leeyahay oo markaas ijaarka la bixin waayo oo qofkaas laga rabo mortgage inuu iska bixiyo maxkamadda u sheegaan waxay dhahaan mortgageka iska bixin waayo qofkan in hadda la saaro waayo aa helno qof bixin karo ijaarka marka labadaasaa la fiirinaa dowladana waxaa guri markay dowladda markay tahay landlordkaada ama qofka guriga maamulaya waxay leeyihiin een, shuruuc badan inay raacaan oo oo aan milkiilaha shakhsiga ah inuusan raacin ahayn marka qaar waxa waaye charter for human rights wax loo yaqaano victoria een, waxayna haystaan policy and procedure een, si wax loo suubin karo ee ayaga ku khasban yihiin inay ku maraan marka guryaha dowladeed aada iyo aada ay ugu naxariis badan yihiin oo, oo fursado badan ay ku siinayaan aa ku hagaajisid cilada aa soo martid waa gartay Eh, marka hadda dadka ku yimaado soomaalida ah oo inta badan talo kaa raadsanaya eh, waxyaalaha ugu badan oo haysta ma guryaha laga saaraya mise guryaha in loo sameyn waaye ama maxaa waxyaalaha ugu badan oo ay ka cawdaan maxay yihiin?
labadaba waay een, soomaalida qaar badan waxay degan yihiin housing waxay degan yihiin guryaha oo dowladeed marka guri dowladeed markaad degan tahay een, mas-uuliyad waxaa leedahay mas-uuliyad waxaa leedahay oo een, um, inaa dowladda tusisid lacagta kusoo gasho incomeka wax loo yaqaano een, haddaad centralin qaadatid inaa lixdii bilood ay kaa sugayan marka lixdii bilood inaa u dirtid een, caddeyn inaad centralin qaadanaysid ama haddaad shaqaynaysid int- inta kusoo gasho Een, haddaad siin weydid ijaarka waxay ka dhigayaan isla marka waxay ka dhigayaan ijaar oo market rate ijaarka oo suuqa caadiga lagu Suuq.
kiraysto sax marka hadday ka macnaa markaas- haddaadan shaqaynayn xataa aday mas-uuliyad ku saarantahay inaa u sheegtid ayran qaadanaya probio marka haddaadan u sheegi weydid ijaarka automatic koraa loo kicinaa Ha- qaado haddaa rabtid centralink ama ha qaadan marka badanaa dadka xaaladaasay galaan Ee, qofkiina waxaa laga yaabaa centralink sidaa sheegaysa centralink inuu qaato laakiin uusan uu dayaco warqado loo soo diro aan ka jawaabin ee, ee, markii lasoo waca ee qabanin markaasee waqti dambe gaaraysaa arinta ijaar waxaa la dhahaa laba kun ama so- saddex kun aa lagugu leeyahay ijaarkaas dhan waa khalad laakiin qofkii aba warqadihii u dirin ani waxay imaadaa maalinta maxkamad loo loo soo dirayo marka waqti badan ay haysteen in, in waxaas loo hagaajiyo marka maalintaas markaad tagtid weli badanaa xala loo helaa waxaa la dhahaa warqadihii muusan buuxin waa kanaa warqadihii ama warqadihii maysan buuxinin Een, wixii way hagaagayaan marka taas waa mid weyn mid- tan alaabta gu- laga sameyn waayo kale maxaa lagu xaliyaa maxaase ma dhacdaa marmar in qofka alaabta ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay qofka mulkiilaha ama dowladda iyo alaabta qofka ay tahay inuu samaysto maxay kula duwan yihiin maya badanaa waxa waaye milkiilaha ama qofka guriga iska leh inay hagaajiyaan wax hadday jabaan Een, furinjiyeerkoo kale ma ku jira maya maya maya maya alaab oo guriga macuuntaada Hmm.
adaa soo gadata adaa guriga keensata ani waxaa ka wadaa guriga dhismaheeda iyo albaabaha iyo derbiyada Biyaha iyo korontada.
iyo korontada sax iyo waxyaalaha internal waxyaalaha guriga gud- gudahooda ku dhex jiraan Mm.
laakiin alaabtaada iyo maacuntaada aday kugu xiran tahay marka een, eh, badanaa d- dowladda perfect ma ahan ma ahan dowlad oo wax walba si sax u suubinayso marka guryaha badanaa waxyaala ka hadlaysan ma jiraan sidaa kuu sheegaya sideetan kun qofaa sugaysa guri marka marmar waxay siinayaan dadka guryo oo aada u liito guryo badan ma haystaan marka een, marmar qofkii soomaali waaye marmar eh, ingiriiska ku adag ma isfahmayaan dowladda Een, xoogaa waxaa jirta si oo oo nidaam ah eh, eh, oo la weydiisan karo inay guriga hagaajiyaan oo ay baqaan markaas ay dhaqso u hagaajiyaan marka tusaale ahaan qof maku imaado oo toban jeer uu weydiiye housing inay u hagaajiyaan derbiga jaban ama waxa albaaba halaysan marka ay imaadaan ani isla markii qof mawuci foomka a buuxiyaa foomkaas waa foomkii daid ku sharaxaya oo ijaarka Mm.
mid asaga la mid ah waayo oo lasoo wareejiyey oo laga dhiga qofka guriga degan marka foomkaas waxaa la dhahaa breach of duty xuquuq oo oo oo oo waxaa jibisa xuquuq qofka guriga deganaa ka jibisa Mm.
marka foom mas-uuliyadda ku saarnayda jebisa mas-uuliyadda ku saarneeda jibisa ha Mm.
marka foomkaas markaa buuxiyo number one waxaa ku qoraa waxyaalaha loo la rabo in la hagaajiyo horta haddee tahay waxyaalo oo halis ah ee, leak camal biyo hadaa meel- haddee meel kasoo daadanayso ama eh, koronto haddee meel kasoo baxayso ama albaab hadduu xirmeynin oo guriga layska soo geli karo kaas waxaa la dhahaa immediate repair waayo Mm.
isla markii in la hagaajiyo waayo 24 hour gudaheed kuwa kale dhan waxa waa afar iyo toban beri yaa siine marka warqadaa u diraysaa afar iyo toban beri waxaas ku hagaajiyaa dhehe hadday hagaajin waayaan maxkamada codsan kartaa maxkamadda waxaa dhehe- waxaa dhehaysaa afar iyo toban beri yaa sii wixii miyaana hagaajinin Mm.
hadda amar maxkamadeed inay ku hagaajiyaan aa- aa la weydiisanaa haddaa weli la hagaajin waayo waxaa laga yaabaa inaa ijaar soo ceshitid ijaar in lagu soo celiyo lagu soo celiyo oo magdhow lagaaga dhigo ha magdhow lagaaga dhigo Een, midda kalena waxaa laga yaabaa inaad dhahdid een, gurigan waa ka baxaa marka guriga haddaa ka baxdid liis haddaa saxiixdid oo sanad tusaale ahaane haddaa guri ka baxdid isla markii waxaa lagu dhahaa sanadaa saxiixda sanadkii inaad gudid waa ilaa ay qof ka helaan laakiin qof hadduu qofka guriga lahaa milkiilaha hadduu hagaaji waayo wax isla markii aad ka bixi kartaa guriga marka waa jebin kartaa qandaraaskii aa la gashay contractigii waa waa- waa jibin kartaa aha.
sababo badan baa jiro oo guriga lagaaga saari karo marka laga reebo ijaarkaad hore u sheegtay sababo kale miyaa jiro qofka Ha.
looga saari karo guriga way jiraan Eh, ijaarka sidaa kuu sheegay laba usbuuca lagu siinaa inaa ijaarka een, iska bixisid ama heshiis geshid kuwa kalena waa ka duwiyin labadaas usbuuc qaar waxa waaye in ka yaraa lagu siinaa qaar in ka badanaa lagu siinaa sababtay ku saabas- ay ku saabsan tahay marka guriga adaa kas u jijibinaysid ama eh, deriska adaa dhibaato weyn u keenaysid isla markiia lagaa saari karaa kuwaas waxa waaye isla automatic waaye waxa lagaa saari karaa si dhaqso ah haddaa guriga wax illegal ku qabanaysid laba usbuuc ay ku siinaan haddee tahay guri dowladeed laba usbuuca weli lagu siinaa marka een, guryaha dowladeed waxa waaye fursado badanaa lagu siinaa marka laba usbuuca lagu siinaa inaa waxaan ku joojisid haddee haddaa joojin weydid markaas wa- wa- maxkamaday codsan karaan inay guriga ka qaataan horta guriga haddii aad eh, qof matalan aad qof singal oo keligiisa tahay oo aad adiga looga kara dad kale ma dejin kartaa eh, dowladdu aan ogeyn ha lama ogolo marka dowladda haddee waa inaad ogaatid- u sheegta haddii qof kula degamaya marka ha waa inaa u sheegtid haddaa been u sheegtid dowladana waa waa lagu dhihi karaa guri ka bax laba usbuuc gudaheeda marka kuwaas waxa waaye laba usbuuc waxaa jirto eh, sababo kale oo waqti ka dheer lagu siinayo haddii lagu dhaho gurigan waxa waaye waa la duminaya ama reconstruction ama waa la- waa la hagaajina gudaha laga hagaajina renovation waxaa laga qabana Mm.
inay ku siiyaan waaye laba bilood laba bilood gudahaas waxaa lagu talgalay inaa meel kale heshid guri kale heshid wax baartid eh, waqti fursad ku siiyaan meel kale ku heshid Mm.
Een, haddee tahay een, guriga in la duduminayo laba biloodna waay haddee haddee dhahaan waxaa soo degaya gurigan qof eh, oo walaalkay ama een, hooyaday qof oo wax isku yihiin qofka milkiilaha Mm.
weli laba bilood in lagu siiyo waayo kullina inay sharaxaan waaye een, qof Sababta.
sababta inay kuu sheegaan waa qofka een, hagaajinayo ama caddeyn in guriga la duminayo ama caddeyn in guriga la gadaayo haddaa la gadaayona laba bilood inay ku siiyaan waayo sabab la-aan waa lagaa saari karaa een, in lagu siiyo waayona taasaa ugu dheer saddex bilood in lagu siiyo waayo boqol iyo labaatan beri boqol iyo labaatankaas beri sidii aa kuu sheegay waxaa lagu talagalay inuu qofka guri ku raadsado guri ku helo Een, boqol iyo labaatankaas beri kadib haddaa guri heli weyd markaas maxkamaday u tegi karaan waxay dhihi- way codsan karaan in furaha loo soo celiyo mid weyn inaa inaa dadka u sheego waayo oo warbixin guriga haddaa la rabo in lagaa saaro qofka waa inuu maxkamad aado oo maxkamad amarkiis helo ama ama lasoo xukun la siiyo oo markaas booliiska la tago xukunkaas oo markaas booliiska inay ku inay guriga imaadaan oo guriga kaa wadaan qof hadduu imaado guriga iska kaa soo galo oo dhaho guriga inaa ka baxdid waa mamnuuc waa lama ogolo marka milkiilaha hadduu saaxiibadiisi iyo walaalihii soo kaxaysta iridda kuusoo istaaga ma dhihi karo guriga ka bax Mamnuuc anaa iskala guriga mamnuuc waay booliiska wac ha imaadaan waxaa dhahdaa qofkan waxaa haystaa heshiisa ku jirna oo tenancy waxaa heshiisa galna guriga ijaarta ijaara siya guriga rabaa inuu iga saaro lama ogolo xukunkaa la weydiinaa qofkaas milkiila waxaa la dhahaa xukunkii aawe oo maxkamadda aawe amarka oo ogolaanaysa inaa waxaan qabatid waa gartay shuruucdaas hadda inta badan aad kasoo sheekeynaysay waa victoria gobolada kale iyo victoria ma kala duwan yihiin mise intooda badan waa isku mid markay noqoto shuruucda la xiriirta dadka guryaha kiraysta iyo kuwa laga kireeyay badanaa way isku dhow yihiin kolley wadankan australia waxa waa xuquuqda oo oo qofka guriga degan way ad waxay saaraan muhiimad weynay saaraan way daryeelaan way ilaaliyaan marka waxyaalo yaryaray ku duwan yihiin jirto hadda victoria waxaa la dhahaa residential tenancies act
sharci dhan waa baarlamaan kusoo dejiye ha sharci dhan waa baarlamaan soo dejiye marka wax walba aad raadinaysid waa ka heli kartaa wax ay dhaafeen ma badno marka waxyaalo badan aan ka hadlinaa jirto guriga tusaaleahaan hadday wax yaalaan oo roob kusoo da-aan oo wax gaaraan waxa codsan kartaa in uu milkiilaha ama qofka guriga iskale inay lacagta kusoo celiyaan marka khaladka iyagaa iskale hadduu guriga guriga samayn waayo sax ta kale waxawaa guri haddaa ka guurtid aa wax ku ilowdid waxaa jirto mas-uuliyado inay alaabtaada toos u gadin ama inay sugaan bil inay sugaan waay way hayaan ay hayaan markaas kadib aa la ogolyahay inay gadaan laakiin bishaas gudaheed hadday gadaan waxaa maxkamadda aadi kartaa waxaa codsan kartaa lacagtaas in lagu soo gudo ama alaabtii in lagu soo celiyo
waa gartay kayska adiga kuugu adkaayo kusoo maroo arrimaha guryaha aad ka xasuustay muxuu ahaa oo faamil ama qof soomaaliya la xiriiray marka dad badanaa imaado oo soomaali ahayn kuwa soomaalida horta guri dowladeeda u badan yihiin marka saas uma adku hal midaa jira actually reer oo islaan iyo iyo odaygeeda oo xoogaa weyn oo da ah aa ii imaada oo guri cusubaa la siiyey afar iyo toban sana sugayaan guri guri dowladeed guri dowladeedaa la siiyey gurigii diyaar ma ahayn guriga korontada waa la xiri waaye sanad kambaniga oo korontada waxay dhaheen gurigan sanadaa laga maqnaa guri la degneen waxay u baahan tahay certificate oo caddeyn in loo ogolaado in korontada lagu xiro talabaad guriga dhan diyaar ma ahayn kaarbeedyada ma shaqeynen dariishadaha ma xirmeyn gaaska ma furneen guriga dhan waa isku daadsanaa marka waxaa ku bilowda guri cusub baa la siiya gurigu ma cusube macnaa iyagaa guriga uu ku cusbaa guri cusub ma ahayn
marka guri waxaa la siiye oo duq oo aan diyaar ahayn aan diyaar ahayn sababta ay u baahnaayeen waxay ahayd waxay degnaayeen guri oo sar ah oo oo oo jaraanjar leh marka jaraanjarta ay kori waayeen guri hoos ay rabeen oo hal level ah marka guri hal level la siiye oo laakiin diyaar ahayn oo la dayactire oo oo khariban marka taas dhib ma ahan way isku sugi lahaayeen laakiin dowladda waxay dhaheen gurigaanaa ku siine ijaarka bixiya gurigii horena mayna ka bixin gurigii hore waxay dhaheen gurigaasna bixiya labada guri ijaar bixiya dhaheen ma ka bixi karaan dad oo qaato waxawaa ceer marka anay ii imaadeen ana waxaa dhahay guri diyaar ahayn iska ilow maxaase ugu degi kartiin guri la iska soo geli karo albaabka xirmeyn oo wax koronto lahayn ma la degi karo marka yaab dowladdiiaa soo laabata dhexde gurigan cusub gurigan gurigan lagu siiye hadeer oo hooste waa laga ceshana ijaarkiiyaa bixin weyda dadkana afar iyo toban sana sugayan gurigaas dowladdaa ku laabta waxaa dhehe gurigan diyaar ma ahan se ugu weydiisan kartiin inay ijaar bixiyaan waxaa dhehe maxkamadaa idin geenaynaa dowladda waxay isku dayday inay maxkamad geeyaan reerka sidaa kuu sheegaya waxay dhaheen afar iyo toban biri gudaheeda ijaar maadan bixinin gurigan waa inaa ka baxdiin afar iyo toban biri gudaheeda guriga waa laydinka qaadaa kii hore kii dambe kii dambe kii hore ijaarka weli bixinayo hal ijaar la bixin karaan guriga deganyiina bixinayaan ayaga waa imaada waxay dhaheen gurigan ma ka maarno gurigan waa u baahannahay laakiin in loo sameeyaan rabne in loo sameeyaan rabne sax
marar badan ay weydiiyeen in loo sameeyo marka anaa soo gale maxkamada maalinta maxkamada heshiisaa la gala qofkii u shaqeeya dowladda heshiiskaa galana waxa waa waa ka hadli doonaa adjournment dibaa loo dhigo maxkamada managerka iyo dadka sare oo dowladdaa la hadle cabaaraas la murmeene waxay dhaheen dadkan way ogaayeen guriga xaaladda siday ahayd maxay u qaateen inay qaateen ma aheen hadday qaateen siday tahay ha ku qaataan ijaarka ha ku bixiyaan ani waxaa usoo laabtay sidaa kuu sheegaya dowladda inay ku khasban tahay inay raacdo victorian human rights Mm.
oo waxyaala badan ay ka xadgudbayso Mhm.
een een xuquuqdaas ama mas-uuliyaddaas inay raacdo marka een marka dambe sidaa u doodaa u doodaye waxay oglaadeen inay ijaarka laga rabay ay ka tirtiraan gurigana way hagaajiyeen macni waxaa ku dhahay guriga haddaa hagaajin weysin idinkaa maxkamada idin geenaynaa Mm.
xuquuqdii ama mas-uuliyaddii oo guriga la hagaajinaya ayaa ka bixi weydeen marka case aada u adag ay ahayd alxamdulilah hadda waxa waa guriga degan yihiin waxyaalo yaryar waa ka khaldan yihiin laakiin badanaa wixii waa loo hagaajiyey ijaarkii laga rabana waa laga tirtiray Ah, kiradoo kale ma layska kordhin karaa qofka milkiilaha ama dowladdu markay rabaan ki- kirada ma kordhin karaan may marka een, qof ah, may waxay korin karaan bish eh, lixdii bilood hal mar victoria markii laga hadlo marka een, warqadna inay kusoo diraan waaye oo kuusii sheegayso bisha soo socoto ijaarka waa la kordhinaa in go-an in, in, in intaasaa la kordhinaa ta kalena ijaarka lama ogolo inay u kordhiyaan cirka inay saaraan ama aada u kordhiyaan lama ogolo Mm.
haddee saas yeelaan een, waxaad weydiis waxaad codsan kartaa in een, consumer affairs hay-ad oo, oo dowladda u shaqeysa inay inay baaraan guryaha oo lamid ah inta lagu kiraysto inta lagu koraysto haddee noqoto in inta ay ku codsanayaan inay tahay in oo cajiib ah ama in saa'ida zaaid ah maxkamadda codsan kartaa in laga gooyo intaas ay ay ka dhigaan si macquul ah ee ijaarka marka taas waa dad badan ma yaqaanaan taas laakiin waxa waa important information waa waa warbixin ma ahan talo sharciyeed haddaa u baahan tahay talo sharciyeed waxaa u tagtaa haddaa tahay een, xaafadda aad degan tahay waxaa jirto een, een, xarun oo sharciga la kaalmayso dadka een, community legal service aa loo yaqaanaa marka tusaale ahaan footscray haddaa degan tahay west justice aa aa loo yaqaanaa midda ku taalo aniga waxaa ka shaqeeyaa west harbour community legal service eh, dadka degan een, xaafadahaas aa- aa la kaalmeyn karaa flemington waxaa jirto flemington kensington legal service waxaana ku taalo north melbourne een, inner melbourne legal service marka waa badan yihiin aada u feera badan yihiin haddaa eh, internetka geshid oo aa qortid community legal center way kusoo baxaysaa waxaa lagu weydiinaa postcodekaada ama xaafadaada waxaa heli kartaa een, een, qareen oo kula kaalmeeyo een, waxyaabahan iyo waxyaalo fara badan marka dadka waxaa inay ogaadaan waa inay jir- jiraan dad badan la kaalmeyn karo een, waxyaabahan
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.